الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا siiqahu amarka siiqooyinkiisii uu kuba imanayey walilamri amarkii waxa u sugnaaday siyaqu nusiaq wa jamcu siiqatina tadullu tilmaamaysa ayna tusaysa calaa dalabi alficli ficil dalabkii taa ina tusaysa idaa tajaradat hadday siiqadaasi ka dharbeesho ay ka madhnaato ay ka khaali noqoto can ilqaraa'ini qaraa-in qaraa-intaasoo saarifati duwayso leexinaysa canhu waa darabulficligii ka duwayso dee macno kale u yeelaysa haddii ay ka madhanto ay ka khaali noqoto taas wey oo waxaa macnuhu uu yahay amarkan aan tacriifkiisii soo marnay ee isagu ahaa dee bal dalabulficl ama istidcaabu ficlin bilqowli daalli calayhi qowlkana daalli calayhi baaba siiqadii ah wuxuu leeyahay cibaaraad ama alfaado dhawaaqoodan lagu dhawaaqayaa uu keenayo macnaha dalabkaa uu keenayo laakiin markay taasi uu keenayaan ama macnahaas yeelanayaan oo marka aan waxyaalo calaamaad kale ama qaraa-in kale oo macno kale dee waxa weeyaan in looga jeedo tilmaamaysa aanay laba socon ee uu siiqadu sideeda ay u timaado iyadoo qaraa-in aanay laba socon ayaa waxaa macnaheedu yahay madluulkeedu uu noqonayaa dalab alficl lafdigan iyo dhawaaqa lagu dhawaaqaana taa keenaya haddaba taasuu leeyahay amarkii marka wahiya haddaba siiqooyinkaasi arbacun afar siiqo weeye ficlu lamr waa ficilkii dee ficlu amarkii mislu qowlihi tacaala aqimi asalaata lafdiga aqim waa ficlu amar waa siiqadaa dee imaka amar ku leeyahay istakfiruu rabbakum istakfiruuna waa kaa ficilkaasoo laynagu farayo ilaahay dembi dhaaf inaan weydiisano yaa ayuha annabiyu jaahidi alkufaara waalmunaafiqiina nebigii baa ilaahay leeyahay nebi ow waxaad la jihaadaa waa amar ficilkan jihaadkaa laga doonayaa kuwa kufaarta iyo munaafiqiintii inuu la yimaadaa lagaba doonayo bal taasba weeye taasi waa siiqada koowaad waa siiqaday kaba cabiraan ifcal ifcalna waxay uga jeedaan siiqda amarku kuba yimaado o dhan yani xataa suurada lafdigaa ifcal ee istafcal badsan imaka istafcilu baaba siiqada tahay faacil baabay tahay tan ee waa ifcal siiqada ay yidhaahaan weeye taasi almudaaricu almajzuumu bilaami alamri siiqada labaad ee amarku leeyahay waa ficilka mudaaric ee ay gashay ee lagu jasmiyey laamtan laamulamarka la yidhaah mislu qowlihi tacaala huma liyaqduu tafasahum waliyuufuu nuduurahum waliyadawafuu bilbeyt alcatiiq intuba liyaqduu iyo liyuufuu liyadawafuu waa ficilo mudaaric waxaana la socota laamtan laamu lamr oo waxaa markaa ay tahay dadkii mu'miniinta ahaa ee ilaahay u sahlay u dhib yareeyey inay tagaan beytkii xaraamka ay xajkii gutaan ayaa dee waa mar ay manaasigtoodii sooba dhammeeyeen eh ama ay gebagaba tahay manaasigtoodii ilaahay baa wuxuu faray markaas uu leeyahay ha guteen tafasahum bal tafasku waa dee waxyaalaha cibaaro can isaalati masalan kol haddii taxallulkii la gaadhay waxyaalihii markii hore ay iskaba dhowrayeene isaaladiisi ay iskaba dhowrayeene maanta u bannaanaaday oo kale baaba tafadkii waxyaalaha lagu fasiray kaba mid ah nadarkoodii ay galeenna ha oofiyeen beydkana dawaafkii dee ifaado ha dawaafeen intuba waa ficil markaa mudaaric oo laamtii ay gashay waa siiqo siiqooyinkii amarku uu ku imanaya ka mid ah ta saddexaad ismu ficli lamr waa ismigan leh macnihii ficlu amarka oo dee macnihii ficlu amarku lahaa ayuu leeyahay laakiin isagu dee siiqo ficil maahee waa ismi sidiisa haddaba ismigaasna siiqda amarka lagulaba yimaado ama amarku leeyuu kaba mid yahay mithlu qowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum calaykum baa maanta ee asalkeeda hore siaan aragno waa xarfu jar iyo dee wixii uu jarayo majruurkoo damiirkan isna ah laakiin maxay halkani tahay maanta waa ismu ficil oo bimacnaa waxa ay tahayba dee waa calaykum anfusakum ilzamuu anfusakum baabaan mathalan waxaa laasimtaan dee nafihii naas oo dee islaaxeed iyo hagaajinteeda iyo toosinteeda dee laa yadurukum man dalla idaa htadaytum haddaba bal matalan calaykum walow aanu ficil amar ahayn oo ismi uu yahay laakiin macnihii ficil amar lahaa ayaa kuba sugan uu kulansaday isaguna waa siiqo siiqooyinka amarkuu ku yimaado kaba mid ah kii ugu dambeeyey afartii almasdaru naa'ibu can ficli اlamri waa masdarka isagu ka bedela ama kaba naa'iba ficilkii ficlulamar oo maxalkiisii ayuu kuba sugan yahay markaas kaasna waxa ay tahay oo uu kaba mid yahay seeqdii amarka oo fa darba riqaabi imaka halkan darba riqaab ee lafdigan darb waa master laakiin maanta ficilkii buu ka bedel yahayoo macnuhu waxa weeye idribu riqaaba macnaa kuwa dee gaalada ah dee markaas in laaya weeyaan oo dee waqtigaa jihaad iskaga hor timaadaan idribuhum darban marka lafdigan ama masderkani wuxuu bedel ka yahay naa'ib ka yahay ficilkii ficil amar buu ka yahay maxalkiisii ayaanu dhacay haddaba kaasna waa siiqo amaro waxa weeyaan imika tan la isfarayaa dee arrinkan ah ama ficilkan in lalaba yimaado dalab ficil weeye oo darba riqaab bal haddaba siiqooyinkii khaasatan sariixa ahaa ee waxa weeyaan uu ku ima asliga ahaa marka la eego amarka siiqooyinkiisu kuwaa weeye siyaq kaloon iyagu asli ahayn baa uu inoo sheegayaan oo wuxuu ihi siyaqun siyaq tufiidu faa'iidaynaysa maa tufiiduhu siyaqu lamr siiqooyinka amarku ee dee ahaa bal markaynu eegno tacriifkii lainoogu soo tacriifiyey istidcaa'u ficlin bilqowli daalli calayhim ficil oo la yska dalbayo in lala yimaado oo la sameeyo waxaa lagu dalbayaana lafdi ama qowl uu yahay dee darabkan iyo darabu ficilkaa tilmaamayay oo dee madluulkiisu uu yahay kaas haddaba siiqooyinkaasi iyagu asri bay ahaayeen ama sariix bay ku ahaayeen siiqooyin kale oo macnaha dalabku uu kuba sugan yahay macnihii taas baa jirta oo iyadana laga faa'iidaysanayo uun siiqda amarkaynu soo marnay wixii lagaba faa'iidaysanayey ama faa'iidaynayo darabulficligii ah bal kuwaas bay halkan mu'alifiintu wax ka mid ama inoogu sheegayaan oo waxay yidhaheen taqadama dikru siyaqi alamri siiqooyinkii amarka alasliyatu ama dikru siyaqi alamri alasliyati ee asliga ahayd waynu soo maray waa taa afarta uu inoogu soo sheegay wa hunaaka meeshaa waxaa jira oo macnaa jira iyaguna siyaqun siyaq ukhraa kale oo tadullu tusayo oo dee faa'iidaynaya cala alamri bishay amar wax la ysfaro wa dalabi iijaadihi waxaa in la iijaadiyo la sameeyo dalabkii faa'iidaynayo ina tusaya wa min hadihi siyaqi siiqooyinka waxaa kaba mid ah altasriixu bilafdi alamr caddayn la caddeeyo lafdiga amarka ujeedadu maadadii amar ama alif iyo dee hamse iyo miim iyo ra taas laba isticmaalo dee iyadigu si loo isticmaalayay ama dee maadinimo haba noqoto mudaaricnimo ismi ahaan ha loo isticmaalo bal taasba weeye mithlu qawlika aamurukum waaban idin amraya wa amartukum waan idin amray antum idinku ma'muuruuna bikada oo waxaas kuwa la farayaa tihiinba bal matalan haddii dee umuuro shaaricii ay kaba yimaadaan cibaaraadkani oo dee waana tan ay inooguma sugantahay nusuusta aan kuma helayno qur-aan iyo xadiidba dee siiqooyinkan wax ka mid oo ay dee waxyaale laynaga doonayaana ay kuba yimaadeen haddaba taasoo kale bal dee siiqada amarku hadday dee ifcal iyo siiqooyinkaa kale tii asrigeed ay kaba dhigeen oo tani aanay taas ahayn laakiin haddana macnihii taas bay leedahay oo dee waxan in la fuliyo oo lagu isku ilsaaminayaa meeshii lagaba qaadanaya haddaan qara-in kala jirin oo markaa taasi waa mid wakadaa saasoo kale waxaa ah altasriixu caddayn biliijaabi waajibin wax la ysugu waajibiyo la caddeeyo waalfardi fardiyal wax laysku fard yeelo laba caddeeyo waalkatbi tanna waa fardigii uun sidee yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu taas waa katbigi waa mastarkiie oo katbigoo waa waajibin ama faradiyeel taas oo cibaaradan dee kaaftiyo taadiyo taas maadada ama lafalfa lafdigaa la isticmaalayo laba caddeeyaana la mid weeye walafdatu xaqun cala alcibaadi wa cala almu'miniina wakada saasoo kale waxaa lafdatu xaqun xaqun waan iska yar rafcisanayaa xikaaya ahaan kollay say ku iman lahayd ee lafdigu dee haddii imaka tan ay kuba timaado si usluubkii ay kuba iman lahayd had iyo goorbaab xikaaye marka ay tahayna ee waxyaalahan markaa maa icraab umuurahan ama cawaamishu ta'hiirkoodu waa joogsadaaba haddaba lafdiga ah maxay xaqun cala alcibaad haddii ay timaado xaqun cala alcibaadi kadaaba maalan ama xaqun cala almu'miniina bal maalan waxaa dee mu'miniinta korkooda xaq ku ah macnaa laazim ku ah oo ilaahay kuba leeyay waxaa caynkaas oo kale in sa xadiidkii dee mucaadiha tadri ma xaqu markaa dee xaqullaahi calaa cibaadihi oo kale bal markaa in cibaaraadka caynkaasina yaanay siiqo amar oo dee amar aynu kuwa aynu soo marray mid kamida aanay ahaan bal cibaaro dee amarnimo faa'iideynaysa oo dalab ficil faa'iideynaysa marka la eego lafdi ahaan u faa'iideynaysaa cibaaradu yaanay noqon laakiin macno ahaan iyo madluul ahaan wixii kuwaa hore faa'iideynayeen bay faa'iideynaysaa waxaan inuu waajib ku yahay ama laazim iyaga kuba yahay bay keenaysaa marka waxa ay tahay iyaduna waa siyaqda macnihii amarku inooguba sugan yahay kaba mid tahay wakadaa saas oo kale waxaa maa fiihi waxa uu figiisa uu kuba sugan yahay tartiibu dami waalciqaabi cala tarki tartiibu dami waa ceebayn ruuxii la ceebeeyo ama fisqi ha loo xukumo ama wax kale ha laguba sheego taas inuu daalim yahay ha laba sheego waa demi ka ratibitaankeeda lagaba ratibo iyo walciqaabi ciqaab cala tarki ka tag wax laga tegay oo macnaa camal acmaasha ka mida oo aan la samayn haddii samayn la-aanta ama ka tagaas dee wixii dee nusuustu say u timi ay ka ratibanto demi ruuxaa waxaa ka tegay camalkaa kaba tegee la damiyo ama inuu ciqaab mudanayo waciid uu yimaado tarkigaa cibaaradu siiqadii amar ma aha laakiin waa ficilka caynkaase ka tegiisii lagu mutay demi ficilka caynkaase ka tegiisii ciqaab lagu mutay macnuhu waxa weeye waa inuu dadkii waajib ku yahay uu laazim ku yahayoo iyadana waxaa laga faa'iidaysanayaa umuuraha laga faa'iidaysanayaa in dee waxaa samayntiisa iyo ficilkiisa uu yahay waxaa layska dalbayo ee laysfarayo dee taasna kol haddaanay qaraa'inila socona ama umuurahana wujuubbaabay faa'iidaynayeen demigan iyo ciqaabtani waa waxyaalo keenaysa inuu wuxuu waajib yoonu wax kala ahaynin aw ixbaad alcamali bitarki iyo wanaxwu dalik wakada waxaa sidaas oo kale ah oo iyaduna siiqadu yaani asli ahaynee amar bishay iyo dalaba iljaad tilmaamaysa oon ka faa'iidaysanaa madluulkii camar lahaa aan ka qaadanaynaa ixbaadulcamali camalka burintiisa bitarki tarki laguba buriyo oo bal maalan haddii waciidyo ama nas yimaado naskiina uu kulansanayo camal acmaasha ka mida ka tegiisu inuu keenayo ruuxa camalkii soo bura se xadiidkaa ruuxa dee salaada casar ka tegay faqad xabida camaluhu oo kale camalkiisu waa buray waana ka tag imaka camal lagaba tegay taasoo kale iyaduna maxay keenaysaa dee camalkan ka tegiisu uu keenayo in camalkii kaleba buro camalku uu buro inuu dee yahay wax layska doonayo in la ilaaliyo lala yimaado laysku ilzaaminayo ama laysku waajibinayana haddii kale ka tagii tanaa kaba dhalanayse marka taasna maxay tahay siiqadii yaanay nooguba sugnaan amar siiqadii dalwal ficli yaanay halkan kuba sugnaan laakiin macnaheedii baa inoogu sugan madluulkii amar baan haynaa un taa kaba qaadanaynaa bal marka umuurahaasi waxay faa'iideynayaan iyaguna dee amar shaygii la ysfaro shaygii in la iijaadiyo lala yimaado la sameeyo dalabkeed yaanay cibaaraadkii amarka lagu yaqaanay aanay markaa kulansan oonay dhibnisaninbe markaa sidaa daraaddeed waa siyaaq aan asli ahayn oon sariix ahayn oo amarkii yeelanayo kuwaasna waxay markaa yidhahan haada kani oo ujeeddadu amarku inuu siiqooyin iyo cibaaraad iyo alfaad dhawaaqan lagu dhawaaqayaa inagoon wax kala eegin macnaha uu keenayo amar shaygii la ysfaro wixii oo la iijaadiyo huwa ra'yu اljumhuuri jumhuur اlculamaa oo a'imadii afartaydii ay kaba mid yihiin ra'yigood weeye wastadalluu waxay deliishadeen oy u deliishadeen amarku inuu siiqadaa dee siiqadaa gaarkaa leeyahay ee dhawaaqeeda iyo lafdigan lagu lafdiyayo ama lagu dhawaaqayo arrinkan ama uu madluulkeeda uu imanayo o laga faa'iidaysanayo biijmaaci ahli lugati dadkii iyagu luqada u ehelkaa ijmaacoodii ay ku ijmaaceen calaa tasmiyati dalika amran marka ifcal kadaa laba yidhaaho ama litafcal kadaa la yidhaaho inta amar lagu magacaabayay ku ijmaacsan yihiinba faina sayida sayidkii idaa qaala licabdihi dawaam waqtigan ay iyagu kitaabka qoreen umuurahaasba mamay jirine laakiin de waa misaalkii kutubtii hore kuba sugnayd ay soo naqliyeen hadduu addoonkiisii kuba yidhaaha masalan acdinii kada waa siiqadii eg waa siiqadii ifcalta ahayd dee ifcal iyo afceliyo waxan waxaa looga jeeda un siiqada amarka une bal haddaba in hadduu ku yidhaaho waxaa isiin cudda waxaa lagu tirinayaa sayidkii aamiran ku amar fulinaya inuu yahay wa cudda alcabdu addoonkiina waxaa lagu tirin mudiican ku adeecay sayidkii inuu yahay in facala hadduu wixii uu ku yidhi waxaa isii ama uu ka doonayey inuu la yimaado uu la yimaado oo uu sameeyo wa caasiyan ay wacudda waxaa lagu tirinayaa alcabdu caasiyan mid caasiya lagu tirin in taraka hadduu ka tago dee isagoo sidaa ku yidhi faraa ka qaaduu la iman waayo dee inuu caasi yahay baa lagu tirinaya waa luqadu si ay tahay ahla luqana iyagu ay arkayeenay ama u yaqaaneen markaa taasi waa inuu amarku siiqo gaara oo dee bal matalan uu leeyahay u khaasa taabun intan hordhactanu uga dhigayo wuxu uhi wadahaba waxay ku tegeen alashaaciratu ashaaciradiiyo waman waafaqahum ciddii ku waafaqsanayd laan waxaan roonayd dee inuu gaar ahaan la xuso uun ciddii maqaalada lahayd oo abu xasan alashcari ama ashcari abu xasan alashcari la xuso waayo nimankan mutakalimiinta ama fuqahada usuuliyiinta ayo dee madhabta ashaacirada qowlkood ama uu ahaa xaggan kalena aimadii usuulka ahaa sia imaamulxarameyn iyo khazaali iyo aamid iyo kolley qowlkooda ma aha bal in san loo dhigo oo la yidhaaho waxay amarku siiqo maaho san loo soo dhiga waxay leeyihin ba waa si khada ah ayay leeyihin de waa in siiqada ifcal keliya uun la qaado oo kal hadday dee nadmi iyo wujuub iyo waxyaale keenayso ifcashaasi uun wax dee markaa amar toosa lagaba qaamo madluulkeedu uu yahay taa qowlkiisa ahaaye laakiin in san loo soo wada dhigo maaha oo dee khazaali oo kale imaka wuxuu tiri alfaadahan soo marray aamurukum amartukum antum ma'muruuna ama atasriix bilijaab iyo fardiyo dee waa siiqo amar buu leeyaho cad oo wixii laysku farayo ay tii kaba dhalanayso ee waa siiqada ifcal buu malaha qowlkiisaasi ahaa dee bal aamidiyana isna ixkaamkiisa wuxuu leeyahay dee bal taas haddii laba soo naqliyo waa khaasatan ifcal weeyaane dee waxa ay tahay qowlka sawaabkii waa ihbaat inuu siiqo leeyahay taas laba sugo ee maaha dee waxaan filayaa dee idlaaqeed waayo qolooyinkaasoo dhamiba dee waxay ahaayeen taas khaasatan oo niman kutubtooda ay umuurahaasi kuba soo arooraan iyo dee madhabtiisana sooba naqliyo niman dee kolley mujtahidiin ahaayo kola waafaqo kolla iskaba di markaa qowlkiisa aan qaadan haba ahaadeen marka waxay dhaheen waxay ku tegeen ilaa ana alamra laysat lahu siiqatun lafdiya amarku siiqo lafdiya oo dhawaaqeeda lagu dhawaaqayo madluulkii aan dee amarka ahayd lagaba qaadanayo taas inaanu lahayn lianna alkalaama cindahum kalaamku agtooda almacna alqaa'imu binnafsi duuna lafdi horaynu taa u soo aragnay waa kalaam nafsiyay sugaan macnahan ruuxa qaa'imkaa binafsi ayay leeyahay ayaa amarku yahay lafdiguna dee waa cibaaradiisii uno kaasun buu tarjamayaaye waa waxaan iraadada ama ruuxa doonitaankiisa iyo qalbigiisa kuba sugan baa kalaamku ama guud ahaanba yahay bal taasayn wainamaa jucda kolkolna awqaada qaarkeed waxyaalaha kalaamkaa kuba sugani kolkol baaba mafhuumkoodu ama dee aanu dee waxaad soranaysaaba dee mafhuum sidaasa lahayn oo wax dee lagaba sheego aanu lahaynba wainamaa jucila lafdu liyucabara bihi can ilmacna anafsiyi wayadula calayh wuxuu leeyihina waxay leeyihiinna lafdigu wuxun baaba loo yeelay si macnaha nafsiga ah uu isagu looga cabiro oo dee loogu caddeeyo wixii uu ruuxu dee niyadiisa geliyey doonitaankiisa taa ay kaba cabirayeen alkalaam almacna alqaa'im binafsi uu markaa tani uu noqdo un alfaado kaa caddaynaya ee siiqo xataa haddaanay iraada jirin siiqo dee dhawaaqeeda aan madluulkaa kaba qaadanayna taasi ma jirto lakiin waxaan leeyahay kolley asla masala bal waxay u yar baahan tahay tatabuc qowlkoodaas iyo taa khaasatan kutubta usuulka ee dee wax ah kuwan dee imanka asliga ahaaye ama horeeyey masaladasay usoo dhigaan oo dee bal matalan maaha idlaaqeedee waa siiqa ahaan waa siiqadan ifcal ayay bal matalan kollay tahay baan filayaa kalaamka asalkiisu iyo meesha wax ay uga soo naqliyeen hadalkani wydl hada ra'yu bail mukhalafati kitab suna ala kuli xaalin waa qowl aan dee sawaab ahayn waa qowl aan toosnayn waa qowlka bailka kitaabkiiyo suniba oo khilaafsan yahay waxa weeyaan kalaamkuna haddaan la qaydin saynu soo maray oo dee taas yaquluuna fi anfusihim oo kale iyo bal matalan wa asara yuusuf fi nafsihi oo kale umuuraha aan qeydkaasi la socon dee kalaam waxa la yidhaha waxaa lagu dhawaaqaya la maqlayo ee ruuxu muraadkiisiina uu bal matalan kuba sheegayo taasba weeye haddaba hada ra'yu bail mukhalafati kitaab wasuna ama alkitaab faqowluhu tacaala lizakariya aayatuka anlaa tukalima annaasa halaatha layaalin sawiya nebi zakariye markii ilaahay u aqbalay wixii uu weydiisto inuu walad siiyo ah taas ama uu siiyo ayaa ilaahay calaamo u yeeday oo dee isagii bal uu ku garto waxa aqbalkiiba dee duhuurkii iyo muuqashadiisii inay dhacday oo haatan dee haweenadiisa ay waraysatay ilaah baa wuxuu ku yidhi aayadiisu kaa arrinkaa iyo calaamadiisu waxa weeye allaa tukalima annaasa dadka inaanad la hadlin halaatha layaalin sawiya saddex habeen aanad la hadlin xaala tahay adigoo caafimaad qaba adigoon wax kala jirin ujeeddada hadalkii ee walow dikrigii iyo taas uu waday iyagana ishaaraadu kulaba hadlayo calaama taa loogaba yeelay maxaa wejkan imanka ay jaanibkaa ay nooga daliirtay ta waa kan sheeg ay sheegayaan fa inahu ilaahay lam yusami ma magacaabino almacnaa macnihii aladii macnahaasoo qaama binafsi zakariya zakariya naftiisa ku qumay waxaan dee qalbigiisaba ku sugnaa naftiisa kuba sugnaa ee uu doonaya xataa qoomkiisa u gudbiyey laakiin hadalkii waaba kan kaba xidhnaaye ee uu ishaaraad iyo waxyaalaha ku gudbinayay kaa kalaam lagama dhigin kalaam lagama dhigin wixii lagu dhawaaqaye ka joogsaday ayaa calaamadana uu ahaa ayaa kalaamkii ahaaba aladi qaama binafsi zakariya wa afhamahu qowmahu bilishaarati ilayhim qowmkiisiina uu ku fahamsiiyey ishaaro uu wuxuu ishaarayey ilaahay kumuu magacaabin yusami kalaaman hadal kumuu magacaabin waana kanoo dee qowmkiisii waa u ishaarayey waxyaaluhu farayuu ishaaradiisii ku farayay laakiin kalaamkii dee kii la maqlaya ayuun baaba ilaahay uu ka dhigay inuu ahaa ee laakiin macnahan kale uu ishaaraadka uu gudbinayay kalaam lagama cabirin macnaha waxa weeye ujeeddadu haddii kalaamku uu yahay almacna alqaa'im binafsi dee kaasaa kalaam ahaan laaba wa ama sunatu faqowluhu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii waya uu yidhi ina allaha tajaawaza liummatii ilaahay ummadayda waa uga ka dhaafay camaa wixii xadatat anfusuhaa nafaheedu ay ugu warramaan maa lam tatakalam ay dee ugu sheekeeyaanee waa qalbigeeda kuba sugan maa lam tatakalam bihi haddaanay kuba hadlin wixii aw tacmalu ama aanay samayn oo halkana muxuu yihi fafaraqa rasuulku waa kala farqiyey xadiidka bayna almacna alqaa'imi binafsi macnihii qaa'imka ahaa ee nafta kuba qumanaayo waa xadiidkii nafta waa waxaan dee naftiisu ruuxu isagoon afka kaba odhan qalbigiisa dee wasaawisa khawaadir ah ama xadiisu nafsi laguma tirinayo ee kolkod dhici karta inuu kuba jeedso o kuba shuqliyo sheeko dhan oo dee isagii waxa weeyaan qalbigiisii ugu sheekaynaya ay noqoto ama naftiisu nooca caynkaasoo macno qaa'im binafsi ah iyo waxaa la kala farqiyey kalaamkii binafsi waalkalaami kalaamkii ayaa la kala farqiyo xadiidka uu rasuulku kuba kala farqiyey wa akhbara wuxuu warramay birafci lmu'aakhadati fi lawali kaa hore ee macnaha alqaa'im binafs inaan ruuxa loo qaban ahayn oo ruuxu kol haddaanu ku hadlin oonu hadal noqon wixii ama aanu samayn oonu camal noqon waxaa khaadirkee qalbigiisa ku soo dhacaya macsiyo bal matalan khaadirkeedba haba noqoto ee looma qabanayo markaa wixii loo qabanayay muxuu noqday kalaamkii hadduu ku hadlo wixii markaa waa kalaamkii ama waxaan kale kalaam laguma magacaabin xadiis nafsi ama khaadir ayuun buu noqday haddii xataa kalaam iyo qowl lagu magacaabaya waa in qayd jiro uun saan hore usoo aragnay calaa kulli xaalin amarku wuxuu leeyahay siiqo gaara ama siiq gaara ayuu leeyahay oo dhawaaqeedaasi macnihii amarka ay faa'iideynayaan intaas weeye alxukmu aladii taqtadiihi siiqat اlamri cinda aliطlaaqi xukumka ay keenayso siiqada amarku marka la idlaaqo oo ujeeddadu siiqada amarku kol dee iyadoo qaraa-in ay la socoto waxyaalo kale ay la socdaan macno kale u yeelaya ayay siiqadii imanaysaa kolla wax la socdaa ma jirtee amarkii oo keliya oonay qariino kale la socon ayaa meeshii imanaya bal haddaba markaa amarka siiqadiisu ay tahay taa mudlaqada wax qaraa-ini aanay la socon waxa ay faa'iideynaysaa ama xukumka kaba dhalanaya idaa waradad hadday soo aroorto siiqatu lamri siiqadii amarku mujaradatan xaalay tahay mid ka dharla cani lqaraa'ini qaraa-in addaalati tilmaamaysa oyna tusaysa cala almuraadi biha wixii siiqadaa looga jeeday oo wixii looga jeeday tilmaamayso dee markaasaa lagu xambaariyay iqtadat ilwujuuba wujuub bay keenaysaa macnuu waxa weeye amarku haddii uu yahay mid qariino caddaynaysa ama tilmaamaysa wixii looga jeeday wuxuu yahay oo ama nadbi ah ama ibaaxo ah ama umuuraha inoo soo socdaa taas ay la jirto dee waxaa lagu xambaarayaa wixii qariinadaasi ay keenaysay ama nadbi ha noqdo ibaaxo haba noqdo bal matalan tahdiidka inoo dambeeya iyo dee siiqda waxyaalaha kale tii baa lagu xambaaraya kol haddii qariino tilmaamaysa ama caddaynaysa wixii looga jeedo ka sarfinaysa macnahan asalkee laynoo soo wado taasi ay la socoto kii baa lagu xambaaraya laakiin haddii amarkii uu yahay siiqadii baa timi wax qariino ah oo la socdaa ma jirto maxaa asalah oo lagu xambaaraya inuu waxaas la isfarayo la imaatinkiisa lala yimaado ama ficilkiisu uu waajib yahay wa huwa qowl jumhuur marka arrinku markuu taa yahayna waa jumhuurulculamaa qowlkood weeye wa calayhi dallat aladila wacalaa hada alqowl oo ah inuu amarku markaa uu mujarad can alqaraa'in yahay wujuub keenayo oo siiqadii ay wujuub faa'iidaynayso waa say adiladu caddaynaysoy natusaysay kuba timi ka qowlihi tacaala liibliisa waaba ilaahay qowlkiisii ibliisuu ku yidhi maa manacaka anlaa tasjuda id amartuk macnaa maa manacaka maxaa kuu diiday ibliisow anlaa tasjuda macnaa an tasjuda wey inaad sujuuddo id amartuka markii aan ku amray ee aan ku idhi aadam u sujuud inaad sujuuddo maxaa kuu diiday dee amar baanu ahaa oo ah u sujuuda aadam markaa aan ruuxda geliyo markaasaw diiday isagu ilaahay baa yidhi maxaa kuu diiday inaad sujuuddo markaan ku amray waa wa qowlihi waidaa qiila lahum urkacuu laa yarkacuun waa kuwa kufaarta waa xaaladami haddii laguba yidhaaho salaaddii tukada rukuuca haddii la yidhaaho dee iyagu ma rukuucayaan oo ma tukanayaan yarkacuuna waa siiqadii amarka iyadaa wujuub faa'iidaynaysay waatan demi ahaanna dee aayaddu ay uba timiyo waxyaalahay ciqaab kuba muteen oo markaa maxaa inoogu sugan labada aayadood kufaartii waxay demiga ku muteen calaa tarki rukuuc ama calaa tarki sujuudi cibaadatan bal salaad inay tukadaan bay iyadu kuba muteen ibliisna demmiga muxuu kuba mutayba sujuud uu aadam uba sujuudo dee maxaa labaduna maxay ahayd oo labadaba maxaa ku sugan mukhaalafatu lamri lmujarad amarkan mujaradkee u sujuudadii ahaa ama irkacuudii ahaa khilaafid ay khilaafeen taasna waxaa inooga dhalanaya halkaa amarku inuu keenayo wujuub waa halkan habkan dee ama daliilkan ama labada aayadood xaggay inooga daliil noqonayaan arrinkan ah in amarku wujuub faa'iidaynayo wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii baa kaa mida falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim bal ha digtoonaadeen oo dee ha ka digtoonaadeen kuwa rasuulka ilaahay amarkiisa khilaafaya inay fitno waa zayqba xaggii diineedba ay asiibto ama cadaab aliim u asiibo bal markaa tanna maxaa iyadana halkan inooguba sugan oo tan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu goodiyey ama waciidkani uuba yimiba cidda amarka rasuulka khilaafaysa ayaa waxaa loogu goodiyey cadaab oo falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrih amarka uu iyaga amray ee wuxuu farayo kuwaa khilaafaya maxaa meeshii taal dee waa mukhaalafadaa maxay ku mudanayaan ama fidnay ku mudanayaan ama cadaab alimay kuwa mudanayaan waciidkuna muxuu u yimaadaaba isagu dee shay waajiba ka tegiibuu u yimaadaa ama shay xumaana oo laguba dhacay ayuu uba yimaadaa taasoo taasna maxay keenaysaa oo iyadana halkaa aan ka qaadanaynaa imtithaalu lamr waa amarka oo loo dirmo loo hogaansamaa inuu waajib yahay taasna waa macnahan aan wadno ee ah iqtidaau lamri lilwujuub amarku inuu wujuub keenayo iyadna bal waa wajka aayaddu ay jaanibka inooga inooga tilmaamayso wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu wa rasuuluhu amran oo ruux mu'mina iyo tu mu'minaatoona uma habboona wax u laa'iqa u cunama uma qalmaba ahaa ilaah iyo rasuulkiisa amar hadday dee gooyaan ay xukumaan ay waxba faraan an yakuuna lahum alkhiyaaratu min amrihim waajibkooda waa inay uhogaansamaan ee inay khiyaar iyo doorasho arrinkooda ay kuba yeeshaan taasi sha'nigood maaha ruux mu'mina dee wixii u laa'iqa ahaa wixii u habboon ama wixii u bannaanaaba ma aha taasna maxay tahay waa amarkii dee in loo hoggaansamo waana arrintan anayni ah amarku markaa uu mujaradka iyo inuu wujuub faa'iideynayo ilaa kayri dalika min aladila id laa khalaasa lilma'muuri min alwaciid kale intii buu dib usoo yar wada celiyay walaan anigu yar sheegay dee balwejiyada siya ka yar basisan uma sugnaanin oo wixii kii ma'muurka ahaa fakasho uu ka fakado min alwaciidi waciid walaa najaata lahu nabadgelye iyo badbaado uu ka badbaado min alcadaabi cadaab uu ka badbaadano uma sugnaanin kaa ma'muurkaa walaa min caari alcisyaani cisyaanka ceebta kaba dhalanaysa caasinimadan rabbi laba caasiyey taas inuu ka badbaadaano uma sugnaanin ilaa bilimtithaali hoggaansan uu amarkii u hoggaansamo mooye markaa dee waa inay waxaa la faray uu oo taas ana asaxaabata radia allahu canhum asxaabtii allaha ka raalli ahaadeen kaanuu waxay ahayn yastadiluuna kuwa daliishado oo bilamri amarka dee amarkaa mujaradka cala alwujuubi wujuubnimo waxani waajib yahay ayay u daliishan jireen walam yaqac ma dhicin baynahum iyaga dhexdooda khilaafun khilaaf ay isku khilaafeen fii dalika oo amar marka uu yimaado waa kuwa u degdegayey waa kuwa fulinayey bal markaasoo bal waa kuwa u kala dheeraynayeyba bal oo markaa iyaga dhexdooda khilaaf amarkan wujuubkii iyo wujuub la-aantii iyo inay uga kadib dhacaan fulintiisu taas iyaga xaggooda kama dhicinoo fa kaana ijmaacan taasi ijmaac bay noqotay xaggooda ah wakadalika saasoo kale waxa ah oo taasoo kale iyaduna inoo tilmaamayo ina tusayo amarku inuu wujuub keeni idbaaqu ahli lugati dadkii ahlu luqaha iswaafaqoodii ay isku waafaqeen weeye calaa dami alcabdi waa mithaalkii hore aynu soo marray uun addoonka ceebayntii ama damintiisa aladii kaasoo lam yamtathil amra sayidi sayidkii amarkiisa aan u hoggaansamin wa wasfi iyo sifayntiisa lagu sifeeyo bilcisyaani taas dee ahluluquu inay leeyihiin tanaa faa'iideynayso taasaa kaba dhalanaysa taasna waa wax inoo keenaya amarku inuu wujuub yahay walaa yudamu lama ceebeeyo wa yuusafu laguma sifeeyo bilcisyaani caasinimo ilaa man shaksi uun mooye kaana aaday taarikan liwaajibin caleyh wax isaga waajib ku ah ku ka tegay un mooye cid kale dee cisyaanna laguma sifeeyo lamana ceebeeyo bal xaasilku siiqada amarku markaa aan qariino macnaheedan asalkaa ka sarfinaysa aanu jirin ama de dee waxaan ina tusaysa marka ama ay keenaysee asalkaa wax ka sarfinaya aanu jirin wujuub bay faa'iideynaysaa wey alamru bishay amrun bihi wa bima laa yatimu ila bihi waa cinwaan kale oo faritaanka dee waxaan kollay umuurihii amarka iyo masaa-ishiisii baan yar gudagallay barhkood oo waa khaasatan waa waxyaalaha amarka dee kuba xidhan in culimmada markaa barhkood usuuliyiintaana halkan bay masalada barhkood kuba sheegaan kuwana waajibkii aan ka soo baxnay marka ay kaba hadlayaan ee waajibka qaybihiisi aynu soo baxnay ay kaba hadlayaan bay in badan oo iyaga usuuliyiinta kaba mid ah halkaa horey masalada geeyaan oo masaladaas oo kale waayo dee lafdigan waxaa dee lamida maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajibun waa masaladeedii bal markaa cibaarada iyagoo eegaya maa laa yatimu lwaajibu ila bih fahuwa waajibun taas ayay geeyaan bay kaga hadlaan usuuliyiintu oo waxaa dhici karta dee ruux kitaab usuul oo weyn inuu qaato isagoo masaladan eegaya meeshan amarka hadduu ka baadhbaadho aanu kaba helin laakiin dee way horreysay halkaa waajibka ayay ku sheegaan oo ayma kala duwan kolley kutubtooda halkaa hore ay masalada kaga hadlaan waana masale muhima weeye wuxuu uhi ida kana alwaajibu waajibku hadduu yahay almuطlaqu la iطlaaqay waajibka mudlaqihi yatawaqafu mid uu ku xidhan yuu isku taagayo wujuuduhu jiritaankiisa iyo helitaankiisa la helo ama iqaaciisa iyo samayntiiba calaa shayin shay oo shay kale ayuu ku xidhnaanayaa wujuudkiisu ama inuu dhaco oo uu sidiisii loo sameeya faina alamra amarkan waajibka la isfaray ayaa yashmaluhu aydan shamlinaya oo wuxuu yidhi ida kana alwaajib almudlaq horta dee waajib mudlaq iyo waajib muqayad ay kala sheegaan waajibka mudlaqii waa kaa isaga marka la eego wujuud ahaan ma wujuud ahaan iyo ama iijaad ahaan aan eegno wax uu ku xidhan yahay oo dee waxa weeyaan isaga wujuud ahaan wax dee uu maalan wujuud ahaan wax isaga uu ku taagan yahay oo laga marmaan u ahoo dee bal matalan marka hore isaga wujuudkiisu uu ku matal xidhan yahay aanu jirin kaasba weeye ama maya wujuubkiisaan u jeeda wujuubka uu waajibayo ee uu ruuxii ku waajibayo shay bal matalan dee qaydahoo ama shardi ha noqoto ama sababba haba noqotee isaga ku xidhan oo taas ayaanu jirin bay kaa kaba dhigan ama waajibka muqayadka waa kan arki doono bal haddaba waa san salaadii oo kale oo dee salaaddii imaka waa layna saaray waa laynagu kalifay wax si ay inoogu waajibto eeg si ay inoogu waajibto maaha si aynu u gudanno oo taasi waata inoo dambaysay masaladuba ay ku saabsanaan doonto bal matalan laakiin si ay inoogu waajibto dee arrin kale oo la leeyahay marka waxaa la hela ayay salaadda idinku waajibaysaa ma jirto waa waajib mudlaqa laakiin haddaan zakadii eegno oo kale si ay u waajibto maaha si aynu u gudanno aynula nimaadno si ay u waajibto ayaa maxaa jirta dee milkigii nisaabka oo kale nisaabkii baa meesha yaalla xajkii oo kale si uu ruuxa ugu waajibo istidaacadii baa taalla oo meeshii inay istidaaca la helo waa si uu xajku u waajibo haddaanay istidaacadii jirin waajibkiisiba ma jiro haddaan nisaabkii ama milkigiisii aanu jirin waajibkii zakadu ma jiro laakiin salaadu dee saamaha way waajibtay taasi waa mid laakiin kan isagu mudlaqa shaygan kale uu ku xidhnaanaya waa shay marka samayntiisa ama laimaatinkiisii baa ku xidhan ee maaha wujuubkiisii hore kuma xidhna ee laimaatinkiisii baa waxaan ku taagan oo dee waxaan la-aantii aan taam noqonayn waana ta masaladu marka ay kuba saabsanaan kolleyba waan kusoo yar laabi doonaa haddana markuu dee hadalka soo celiyaan ida kaana alwaajibu lmudlaqu yatawa kaa waajibkaa ruuxii uu saaran yahay waa ku waajibay kaas weeye wujuubka si ugu waajibana wax kale oo bal matalan uu ku qaydnaa may jirin haddaba kaa yatawaqafu hadduu isku taagayo wujuudu wujuudkiisu maanta waa samayntii la samaynayey iiqaaciisii weeye waa wujuudkiisii waajibnimadii way jirtaaye calaa shayin shay kale oo dee haddii isaga la helo shaygaasaa la helayaa waajib la samayn karaya ruuxu la imanaya haddii kalena wixii umaba hagaagayaan samayntiisu fa ina alamra amarkan shaygan waajibkaee mudlaqaa la ysfaray ayaa yashmalu waxaa shaygan labaad ee wujuudkiisu ku xidhnaa ama uu kuba taagnaa isaga waxa weeye amar u oo shamlinaya aydane xagguu kaba shamlinaya waa daruurata tawaqufi xusuuli اlwaajibi calayh waa daruurata tawaqufi xusuuli lwaajibi waajibka helitaankiisa la helaba uu waajibkii noqdo wax jira oo la sameeyey kaas ayaa waxa weeye in joogitaanka uu kuba joogo daruuradeed oo waxnaa meeshiibaa waxaa laga maarmaan u ah si waajibkii loo helo si waajibkii loo sameeyo ama uu u dee uu ruuxu uu laba yimaado shaygan kale inuu sameeyuu laba yimaado taas bal matalan salaaddii waajib bay inagu tahay waajib bay tahay markaa taasi waajibkeedana aynagu waajibtayna saa sakadii iyo xajkii iyo shuruudo kale oo marka la helo ay waajibayeen meeshii may jirin waajib bay inagu noqotay dee ruuxii mukalafkaa takliifkii waa jiraa markaas takliifkii waa jiraa imaka ruuxii kastana waajib bay dee kuwa ahayd ee muslimka ah laakiin maxaa jira si salaadii iijaadkeedii imika weeye wujuudkeedii weeye iiqaaceedii uu dhaco weysay u baahanto haddii aanay weyse jirin salaaddii ma ansaxaysaba markaa weysadii baa ku xidhan waa shardigaa sharciga waa laakiin wujuubkeedii waajib bay ruuxa ku tahay salaaddiina waa laga doonayaa inuu sameeyo se si uu sameeyo salaaddii baa weysadii meeshii ay imanaysaayo xusuulkii markaa waajibka ayaa daruuro ahaan waxaan ugu taagan ama waxaan uguba xidhan marka kaasoo kale maxay noqonaysaa amarkii shayga la ysfaray markaa shaygan la isfaray baa isagiina amar u oo haddii aynu deliil kaleba aynaan u helin deliil kale meeshii aynaan u helin maxaa imanaya maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibuno isagiina waajibkii buu soo gelaya walow dahaarada dee adilo kale ay jirto wadalika ka dahaarati buu ihi dahaaradiiba weeye fa ina alamra bisalaati salaada amarkii la isfaray yashmaluhaa dahaarada uu shamlinaya wahada ma uu shamlinaya laakiin taasi macnuhu ma aha dahaaradu inay waajib tahay daliilkaan u haynaa waa arrinkan ah maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun taas mee adilo kalaa jirta nusuustii kale qur'aan baa jira xadiid baa jire tanna waa arrin kale oo adilo isu tagtuunbay inoo noqonaysaa tan gaar ahaanteeda dee waxaynu kaba qaadanama laakiin waa tanna waa daliil kaleoo inoogu soo biiraya adiladaa hore ee maha macnu in kanuun aynu dariiqeeda aynooguba sugnaatay wahada macnaa qowlihim alamru bishay arrinkan imika aan sheegnay waa qowlkooda ay yidhaahaan alamru bishay amarka shay la ysfaray amrun bihi waa amar isaga la ysfaray shaygii iyo wa bimaa laa yatimu ilaa bihi waxaanu isaga laaan isaga uun mooye si kale aanu u taam noqon ahayn amar la ysfaray weeye waa taa hadalkan imika aan sheegnay baa dee uu macnihiisa ama sharax uba ah walaysa macnaa dalika kaa macnihiisu ma aha anna wujuubahu imika waaba in shaygan waa wujuubkii dee in shaygan maanta salaaddiiba ay kuba xidhnayd dee markaan salaad ahaan eegno dahaaradii wujuubahabaabay daahir ahaan ahaan layd in la yidhaaha meesha waayo iyada ayuu kaba hadlayay wujuubkii dahaaradaasi jaa'a inuu yimi dimnan dimni ahaan daliilkan kale ee salaadda waajibiyey inuu kulansaday oo uu gaadhayuu shamlistay un arrinku ma aha biduuni daliilin mustaqilin isagoon daliil gaara aan lahayn bal lahu adilatun ukhraa shayganba adilo kale ayaa isaga u sugnaatay hayra anna ara amra alkhaasa oo dee waana barhkooda aan adilo kale u sugnaanay way jirtaa si guud haddaan kaba dhigno shaygii un aan damiirka u celinne laakiin amarkan khaaska ah ee bidaalika alwaajibi waajibkan shaygani uu ku taam noqonayo wujuudkiisa ama iiqaaciisa iyo xusuulkiisu waxa weeyaan in shayga uu ku taam noqonayo dee bal matalan amar waajibkaa la ysba faray yaqtadii wuxuu keenayaa wujuuba maa tawaqafa alwaajibu caleyh waxaan waajibku kuba taagan yahay ee uu u baahan yahay xusuul ahaan iyo wujuud ahaan maha wujuub ahaan wujuud ahaan iyo xusuul ahaan in isaguna uu waajib noqdo ayuu keenaya marka wuxu uhi adaakaasi fi lwaajib almudlaqi waa waajibkii mudlaqa ahaa waa shay waajiba laakiin oo wujuubkiisu wax dee qayd oo inoogu xidhnaa si uu u waajiba aanu jirin baanu nidhi wujuubka mudlaqa ah laakiin xusuulkiiyo si loo heli lahaayo isagii loo samayn lahaa ayaa wax kale uu u baahday fa ina wujuuba salaati maalan hayru mashruudin mid loo shardiyey ma ahaanin biqaydin qayd oo saa zakada iyo xajka iyo ay qaydad ay u leeyihiin si ay u waajibaan fa yakuunu alamru amarkii wuxuu noqonayaa bihaa salaada la ysfaray muqtadiyan mid keenaya alamra amar bimaa laa yatimu waxaan u taam noqon ahayn oo dee bal matalan amarkaa fulintiisu ilaa bihi isaga un mooye waxaan dee in shaygan kale in oo lala yimaado mooye wa huwa dahaaratu dahaaradii weeye balkaasi waa waajibkii mudlaqaa weli kalaamkiisu ma dhammaan waa haddana dib uu cibaare inoogu soo celin doonaa u yar baahan idax laakiin hadalku waa cadi aan filaya ama fi lwaajibi lmuqayadi waajibkii muqayadka ahaa falaysa kadalika arrinku saas ma aha wadalika ka zakaati zakadiiba weeye fa ina wujuubaha wujuubkooda ay dadka ku waajibaysaa muqayadun wuxuu ku qaydan yahay bimilki nisaabi nisaabkii oo la milkiyo falaysa alamru amarkii ma ahaanin biha zakada la ysfaray amran amar la ysfarayo bitaxsiili nisaabi nisaabkii in la kasbado ou ruuxu dee waxa weeyaan nisaab ama maal ah uu soo shaqaysuu xoogsado ama kasbaduu si uun ku helo si sekadu ay ugu waajibto liyatima si uu u taam noqdo wujuubu ikhraajihaa bixintii sekada uu bixin lahaa waajibnimadkeedu biimtilaaki biimtilaaki nisaaba hanashadan uu nisaabkii milkiyey lianna daalika kaasi waa nisaabkii maanta itmaamun lilwujuub wujuubkiibuu itmaam u yahay laa lilwaajibi waajibkase itmaam uma aha laga yaabaa ruuxu dee bal fiirsi bay idinka yar baahan tahay kolleyna waxaan filayaa hadalkii hore waan ku yar celceliyey imakana hadalkan waa tii horen bay ku xidhan tahay cibaaradan ah waxani wuxuu u taam uu taam yeelayaa waajibnimo ama wujuubkii wuxuu waajibi lahaa ee shaygii waajibka ahaa taamy itmaamkiisii ma aha waxa adigu bal matalan waxaan waajibku uu ku xidhan yahay aan leenahay waajibkii baa u baahan oo aan ka maarmahayn si waajibkii loo helo ayaa wuxuu noqonayaa bal tawaqufkaasi inuu yahay xagga waajibnimada uu waajibayo oo waxa uu ugu xidhanyay si uu u waajibu ruuxii ugu waajibaa waxaa loo baahanaya ama waxaa in la helo loo baahanaya taas waa mid iyo tawaqufkan iyo dee itmaamkani inuu kaba imanayo ficilkii uu la iman lahaa ruuxu ama iiqaacii waajibka ee lalaba iman lahaa taasba weeye marka macnuhu waxa weeyaanuun midna marka hore wujuubku waa wixii takliifka keenayey oo shaygan wujuubka la leeyahay waxaana wuu taam yeelayaa la leeyahay ruuxa marka waxaa la helo qaydkaa la helo ayuu waajibkiiba fuulayaa weeyo weli takliifkii ma jiro takliifka wuxuu imanayaa ama wujuubkii uu sugnaanayaa waxani uu waajib noqday marka shaygan la helo kaasi waxa ay tahay marka itmaamun lilwujuub oo maalan zakadii waa kan mihaalka ina siiyey nisaabkii oo uu ruuxu yeesho ama uu milkiyaa dee waa waxa ay tahay wixii waajibkaba ama inay sekadu waajibto shardiga u ahaabaabay tahay ama sababta u ahaabaabay tahay bal markaa kaasi haddii la helo sekadii waajib bay noqon haddaan la helin waajib ma noqonayso markaa waxay noqotay imika milku nisaab muxuu taam yeelayaa waa wujuubkii sakadu ay waajibaysay buu taam yeelayaa xajkaa la mida oo istidaacada ruuxu uu noqonayo ruux mustadiica istidaaca uu yeelanayo ayaa keenaysa inuu xajku waajib ku noqdo haddii aanay istidaaca jirin xajkii waajib maaha marka maxay taasna tahay wujuubkii xajku waajib noqon lahaa ayaa istidaacadii ku xidhan ama kuba taagan oo ku ay ku taam noqonaysaa markaa waa wujuub taam noqonaya bal taasi iyada waa mid iyaga un haddaan eego labadooda un aan eego oon zakada nafteedii kuba noqdo ruuxii nisaabkii waa milkiyey dee xawlkiida bal matalan waa soo wareegay sakadii waajib bay ku noqotay iminka meeshii maxaa yaala waajibkani waa saaran yahay hadduu gudan waayona waa kaa ku dambaabayo wixii uu waajib ku noqday laakiin waajibkaas si uu u sameeyo ayaa kolkol wuxu baahanaya mal matalan sekadii dee si uu u baahdo iminka waxaaba dhici karta sekadii si uu bixiyo waajibkaa u guto inuu baahdo ciddii uu siin lahaa garashadooda bari inuu horta dadkii asnaaftii ama faqiirkii ama miskiinkii bal garto ciddii dee mudatay oo kale dee baxdiga caynkaasi ijmaam waajibkan gudashadiisiiba u taam yeelaya maalan waabuu gartay laakiin ruuxii umaba dhowa wuxuu u baahatay wixii inuu xoolihiisi intuu ka soo saaco la socdo uu meel la tago oo uu geeyo ciddii balgaadhsiiyo waajibkan dee zakada ehelkeeda ahayd marka taasoo kale wixii waajibka ku ahaa ayaa muxuu si u guto oo uula yimaado ku taam noqonaya dee arrintan sacyiga caynkan oo kale xajkii oo kale ruuxii waa waajibo waa ruux mustadiica laakiin si uu xajkii u guto maxaa meeshii imanayo xajkii dee si kale haddaanu socon oonu dee wixii intuu diyaarsado socon oonu gaadhin beytkii xaraamka ama maka aanu gaadhin dee xajkii waajibkii ma gudanayo waajibkiina uu saaraya hadduu iska fadhiya waa dambaabaya waajibkii waa fuulay haddaba sacyiga caynkaas iyo masaafada inuu gaadho oo uu socdaa waxay noqonaysaa waa itmaamu lilwaajib maaha itmaam lilwujuub istidaacada hore waa itmaamu lilwujuub si u waajibo ayay taam yeelaysaa laakiin sacyiga caynkan iyo masaafadaasi maxay tahayba waa waajibkii isaga ku waajibay ayay tamaam u tahay marka waxa ay tahay taa iyada wujuubku haddii aan la helinba anuu wuxuu waajibaynaya wujuubka uu ku taam noqonayo ruuxa ama sabab ha noqoto ama shardi ha noqoto ama intifaalmaanice waajibkuma aha oo ruuxii lama odhanayo si ay sakadu kugu waajibto ord soo xoogso si ay kugu waajibto oo xoolo dhaqo oo nisaabkii la soo baxtaa lama odhanayo ruuxii si xaj kugu waajibo dee wixii istidaacadii adugu kasbo imika lama odhanayo lakiin hadday timaadunba wixii kuba waajibaya taas oo kale maalan taas laakiin haddii dee wixiiba ay waajibeen gudashadii uu gudanayay weeye iminka maanta tan wixii uu ku xidhnaaye uu kaga xidhnaa marka hadday qudradiisa taasna ku tacalluqsantay wey hadduu karayo maalan jumca inagu waajibtay bal haddaan madhabtiiba shaaficiyaba qaadano cadadkii waa afartan la doonayey dee imaamkii baaba joogo oo kale ruuxii dee jimcada inuu maxalkeedii tago halkii kol haddii ehelkeedii yahay sacyigaasi waa itmaamu lilwaajib oo waajib buu ku yahay ilaah baaba yidhi fascaw ilaa dikr illah laakiin maxaa dhacay waxaan qudradiisa ku sugnayn cadadkii in la helo afartankii isagii miyaa la odhanaya ord soo ururi dadka oo mid mid u soo qaba si cadadka u taam noqdo taasi qudradiisa ma aha waa shaksi kale ficilkii wax ku xidhan waajib kuma noqonayso iyadoo walow itmaam waajib tahay imaamkii keen idin khudbayn lahaa iyada taasna waa ficil kale wax ku xidhan lama odhanayo taasna bal maalan wixii aan qudradiisa ahayn ama ficil qar kale kaga xidhan iyadana xataa itmaamkii waajibkaaba noqotee ma noqonayso laakiin wixii aan taa ahayn itmaam lwaajib waajib buu noqon ama itmaam lwujuub ama sabab ha noqoto saa dee milka nisaab oo kale ama shardi haba noqoto sidaas oo kale si istidaacadii oo kale ama intifaau lmawaanic si haddaan idhaahno deynku sakaduu mancaya inuu deynkii safeeyo iyo waxyaalahaasoo deyn aan laguba yeelan deyn aan lagu yeelan siday saka u waajibto umuurahaas iyada biitifaaqim ama siday barhkood usoo naqliyaan waajib kuma odhanayo qoso waayo arrinkaasi waxa weeyaan waa wuxuu si uu waajibo ayaa arrinkan ku xidhan ee laakiin maxaa tani tahay waa wixii waajibka aye ku saarnaa si aad u gudan lahayd aad u taam noqon lahayd baa wax kale kaaga xidhnay markaakaasaa waajib noqonaya kolley masaa'il badanna waayo masaladu waa masalo weyn weeye dee suurooyin badan ba oo waata xataa dee meelo badan ay soo geliyaan oo kutubta fiqiga ama kutubtan fiqiga usulkaba kuwada furuucda badan dhigta ama kuwan takhriij ulfuruuc al usul sida tamhiidki iyo zanjani kitaabkiisa oo kale iyo amhilo badan iyo dee suurooyin badan oo baabka masaladana bay dhigaan oo waa masalo abwaab kala duwan gelaysa oo masalo abwaab kala duwan gasho weeye bal markaa tan bal markaa taasba weeye arrinka horta bal taas weeyo bal markaa waxaan leenahay wixii shaygan waajibka ah uu isku taagayay in la helaa haddii tawaqufkaasi uu yahay xagga si uu u waajibana isaga ruuxii laguma laho oo dee waajib kuma noqonayso laakiin samayntiisa iyo laimaatinkiisa iyo si wixii fulintiisa haddii arrinkani uu kuba xidhan yahay uu isaga qudradiisa gelayo wuxuu karaya ay tahay ficil kayrna aanu kaga xidhnaan waa masalada arrinka ah maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajib marka labadan arrimood saasay kala yihin in yar haddaa dee u yar fiirsataanoo kolley dee hadalkiina dheereeyayba lianna dalika itmaamun lilwujuubi waa waajibnimo wixii uu ku waajibo ayaa markaa weli ma sugno weeye takliifkii maba sugna kana takliifkii waa sugan yahay waajibkii waa jira ee laakiin iqaac iyo samayntii ayaa arrinku yahay lianna dalika itmaamu lwujubi la lilwaajib welidaas sidaasay yaquuluuna u yidhaahaan maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajibun waa taas wixii aan waajibku isaga la'aantii aanu taam noqonayni waajib buu noqon waa waajibka samayntiisii weeye markaa wamaa laa yatimu lwujubu wujuub wixii uu waajibo wixii aanu taam noqonayn ilaa bihi isagoo lahe mooye falaysa biwaajibin maalan walow dee ruuxa ay waajib ku tahay soomka oo kale ka soo qaad ruuxii u galay oo kale in si uu ada ahaan qalla ahaan waa lagu leeyahaye laakiin ada ahaan ugu waajibo maxaaba shardi adee ahayd ama dee meeshii ahayd inuu muqiim yahay waayo ruuxii musaafirka ahaa beri dambe mooyaan iyo markuu nagaado mooye kama dhacayso marka taas oo kale eeg taas oo kale wujuub ulcadaa si uu u taam noqdo miyaa la odhanayaa ruuxii haddii xataa safar uu ku yimaadou safar u baahdo miyay nagoweynay wujuub ulcadaa baa meeshii taale taasna miya ma jirayso waa safri karaa oo dee waxa weeyaan shaygan waajibnimadii uu ku waajibi lahaa bay tani ku xidhanba maalan halkan walow dee marka dambe laguba yeelay markaa taas oo kale ruuxii safar wax keenayeen isagu taxaayul ahayn aad soomka si aad maanta u afurnaato iska safar inta aanay ahayn safar muqtadi u yimi dee lama odhanayo fadhi soomkii dee si uu kugu waajibo oo ada ahaan uu kugu waajibo iyo gudashadiisa imakan taas lama odhanayo wasalaatu salaadii eeg markaa qad istaqara wujuubuha eeg wujuubkeedii waa sugnaaday marka arrinkani waa iijaadkeedii iyo ficilkeedii unbaaba meeshii waxaan ku xidhnaaday ama zakaatu falaa tajibu ma waajibaysa xataa yaxsula nisaab marka midna waa wujuub midna waa waajib waayey intani waa laqbaynuune isticmaalu siiqati اlamri fii gayri macnaaha alasliya waa siiqadii amarka oo loo isticmaalo macnaheedii asliga ahayd macnihii asalkahayd muxuu noqday waa wujuub bay keenaysaa haddaba macnaha asalka ah waxaan ahayn oo macaani kaloo yeelato dee taasna qara-in baa dee tilmaamayso macnihii asalkahayd kaba sarfinaysa qad takhruju waxa dhacda inay baxdo waxa dee suurtagal ama dhacaysaba inay baxdo siiqat اlamri siiqadii amarku can macnaaha alasliyi macnaheedii asliga ahaa ilaa macaanin macaani tarshudu ilayha alqaraa'inu ay inagu hanuuninayso cidda tusaysay tilmaamayso in waxa weeyaan qaraa'intu wa min dalika ama turshudu leh ilaa macaanin turshidu ilayha alqaraa'inu qaraa'intu ayna tusayso wa min dalika maa ya'ti kow lilibaaxati waa iyadoo siiqadii amarku taallo waxaa looga jeedaa waxaasi waa idiin bannaan yaba ay tahay mislu qowlihi tacaala kuluu washrabuu dee wax cuna oo wax caba macnaa dee ina wax cuntaan oo wax cabtaan dee kolleyna waana loo baahan yahay ruuxii dee aan naftiisa uga baqanayn inay u dhimato oo taasi ay dee jaanibkaa waajibnimo kale kagaba timaado si xifda nafsi aanu jirin bal markaa waa dee banaynun waa idiin banaanyaya akli iyo shurbi dee wixii ilaahay laakiin baneeyey waxaa cabaysaan hadduu yahay ama waxaa cunaysaan welitahdiid waa iyadana takhwiif cabsigelin la iscabsigelinaiyo dee guulguul taas oo kale mislu qowlihi tacaala icmaluu maa shi'tum arrinku maaha banayn laysu banaynayo ruuxii laleeyahy wax kasta inaad samaysa waxa doontaba ay ku bannaantay ma aha ama la farayo ee waxa weeyaan dee jazihiisaad waa kulmi doontaa waayo waxaan waxa lagu qoriye dee waxa doontaan sameeyaba waayo wax dee laga tegaya maaha oo ah sidaasun kuba dhaafaye oo wax laydinkaga dambeeyo walilimtinaani madna sheegad macnaa waa abaal iyo nicmo iyo ixsaan laysu muujinayo ilaahay subxaana wa tacaala nicmadaa u inoogu nicmeeyo uu kuba muujinayo mislu qowlihi tacaala kuluu cuna mima razaqnaakum waxaan idinku arsaqnay wax ka mida ama kaa wax kaba cuna marka tan oo kale amarka halkani dee maaha isna lilwujuub maaha nadbina laguma fasirayo ee macnaa ilaah baa risqiga ina siiyey waa nicmo uu inoogu nicmeeyey shukri mudan ilaahay waa inoogu madna sheeganayayo dee taas nicmadaa badan uu inooguba nicmeeye walilikraami karaamayn maamuus mislu qowlihi tacaala udkhuluuha bisalaamin aaminiina amarkan kolley dee waabay meel kaloy maraan mama jirto waa dariiq loo soo waday gelayaanba taasi oo akhira la joogaaye amarka halkani waa iyagoo dee karaamadoodii weeyaano waa muujin ama dee la muujinayo maamuuska iyo xurmada ay leeyihiin was weli tacjiizi cajzigelin ujeeddada waa iyadoo dee la leeyahay waxaa maba karaysaan in macnuu uu noqdo misla qowlihi tacaala faatuu bisuurati min mili bal suurad qur'aankan la mid ah la kaalaya dee lama iman kartaan weeyaanoo ilaah baaba haddii jin iyo insiba ay isugu wada tagaan inaanay laba iman ahayn caddeeyeyba weli taswiyati simid la leeyahy waxay waxaasi waa isku miduun wax farqiga udhexeeyaa ma jiro misla qowlihi tacaala fasbiruu aw laa tasbiruu amarka hore weeye macnaha haddaad sabirtaan oo adkaysataan dee naartan aad ku jirtaan iyo haddaydaan adkaysanba kolley waa ku jirtaano waa laydin cadaabayaa weye waa isku midun walilixtiqaari yaraysi wixii la yaraysanayo dee haddaa waxaa la timaada wax qiimale maaha macnuu yahay mislu qowlihi tacaala alquu ma antum mulquun macnaa waa nimankii saxarada ahaa ee markii dambena ilaahay dee uu waafajiyey xaqii iyo rumayntii nebi muuse iyo xaqii ay rumeeyaan bal waxa aad tuuraysaan ee aad doonaysaan inaad tuurtaan ee leedin waanu tuuraynaa tuura ujeeddadu dee mucjiza aba taala wax qiimuu leeyahay iyo wax raaduu yeelanayaa ma jirto walilmashhuurati wadatashi ama ra'yi dalabkii mislu qowlihi tacaala fandur maada tara aabbihii baa ku lahaa nebi ismaaciil nebi ibraahim baa waladkiisa ismaaciil ah bal eega u furso waa eegdan maaha amar uu leeyahay waxaa eege macnaa isagii buu talo ka sugaya waxay la tahayo waa kan dee isaguba yidhi aabba wixii lagu amray fal walilictibaari cibro qaadasho mislu qowlihi tacaala unduruu ilaa samari idaa ahmara waa waxaa ilaahay noo soo saaree midho ahaa bal midhihiisa eega markaa uu midho bixiyo kaloo ku cibro qaata weeyo ilaahay kuba garta subxaanahu wa tacaala waliducaa'i baryo mislu qowlihi tacaala rabbi ikfir lii walilirtimaasi irtimaas irtimaasku waa ruux dee kula siman oo weydiisiga ama amarka aad wax amraysa ka dhigan inuu macnuhu kaasi yahay waa dalab iyo iltimaas iyo dalab iyo doonid wax laga doonayo un ee maaha isagii oo wax la ilsaaminayo mislu qowlika lizamiilika naawilni alqalama qalamka ii dhib oo qalamka ii dhibba aad tidhi oo kale waa iltimaas taasi ilaa hayri dalika min almacaani almutanawicada ee barhkood dhowr iyo labaatan bay gaadhsiiyaan lakiin haddana sida dee khazali iyo rag kale iyo ay yidhaahaanba iyo markaa ibnu subki iyo sharxiisan uu ku leeyahay mukhtasarka ibnu xaajib ama rafculxaajib oo kale waxyaalahan badankooda waa la ysku celcelin karaayo dee waaba lasoo koobi karaayo barhkood baa israac raaci kara oo la israacin karaaba bal matalan laakiin waxa macnuhu u yahay un siiqadan amarku asalku marka aanay qaraa'inin la socon wujuub ha faa'idayse haddii qaraa'in macnaha ka sarfinaysa ay jirto dee wixii ay kolba qariinadaasi keenaysaa lagu fasiraya lagu xambaaraya umuurahan laynoo tiriyeyna ka mid weeye wallahu subxana wa tacala aclam aclam